madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxa uu maantay oo ay taariikhdu tahay koob iyo labaatanka agosto labada kun iyo toddobiyo tobanka waxa uu soo saaray xeer madaxweyne lambar boqol toddobaatan iyo kow magacaabidda golaha wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug marka uu arkay qodobka kontonaad fakhradiisa afaraad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug marka uu arkay baahida loo qabo in la dedejiyo magacaabidda golaha wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug marka uu marka uu tixgeliyey koobnaanshaha wakhtiga iyo howlaha dib u heshiisiinta ee socda baaxadda ay leeyihiin marka uu garwaaqsaday howlaha hor yaalla dowlad goboleedka galmudug marka uu marka uu la tashaday madaxweynaha dowlad madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug wuxuu xeeriyey qodobka koowaad magacaabidda golaha wasiirada ee hoos ku xusan ee magacyada wasiirada kow mudane maxamed cabdi maxamed wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka labo mudane maxamed xayir nuur wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose saddex siciid siyaas shirwac wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha afar cismaan ciise nuur wasiirka wasaaradda amniga gudaha shan mudane mursal cabdiraxmaan axmed wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta lix mudane xasan maxamed warsame wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda toddoba mudane daahir xasan xuseen wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta siddeed mudane cabdulqaadir cabdulaahi warsame wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sagaal mudane maxamuud aadam cusmaan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka toban mudane cabdulaahi cali maxamed wasiirka wasaaradda gaadiidka gaadiidka cirka iyo dhulka koob iyo toban mudane ibraahim xasan guureeye wasiirka wasaaradda waxbarashada labiyo toban mudane axmed dubbad cali wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta saddex iyo toban mudane axmed dhiblaawa casir wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha afar iyo toban mudane maxamed xuseen maxamed wasiirka wasaaradda bay-ada iyo dhirta bay-ada dhirta iyo daaqa shan iyo toban marwo naciimo maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda caafimaadka lix iyo toban marwo hodan cabdulaahi shire wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha toddobiyo toban mudane axmed mire cali wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha siddeed iyo toban mudane cali yuusuf xuseen wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga sagaal iyo toban mudane mudane cawil xirsi xasan wasiirka wasaaradda biyaha iyo korontada labaatan mudane maxamed aadam qalabxoor wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda koob iyo labaatan marwo sahra colaad cabdi wasiirka wasaaradda qurba joogta iyo dhiirigelinta maalgashiga laba-iyo labaatan mudane shire xirsi maxamed wasiirka wasaaradda gaadiidka wasiirka wasaaradda gargaarka bini aadamnimada iyo daryeelka naafada b magacaabidda wasiiru dowlayaasha kow mudane cumar maxamed diiriye wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose labo mudane khadar axmed shire wasiiru dowlaha maaliyadda wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha saddex mudane cabdulaahi axmed calasow wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha afar iyo toban number afar mudane cabdiraxmaan maxamed cismaan wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo isgaarsiinta caalamiga iyo iskaashiga caalamiga shan mudane junayd ismaaciil cigaal cigalle wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda lix mudane cabdulle xasan nuur wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka toddoba mudane burhaan warsame cigaal wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada siddeed mudane cabdirasaaq cali jaamac wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka c magacaabidda wasiir ku-xigeenada kow mudane mahdi maxamuud sahal wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose laba mudane maxamuud guure guuleed wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka saddex mudane maxamed axmed faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha afar mudane mahad xasan maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha shan mudane bashiir cabdulaahi cali barre wasiir ku-xigeenka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga lix mudane bashiir cismaan guuleed wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta toddoba mudane axmed cabdulaahi maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska siddeed mudane cabdulqaad abdu cabdidaahir xuseen cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sagaal mudane cabdiraxmaan jaamac faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka toban mudane maxamed abuukar gaas wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka koob iyo toban mudane ilyaas maxamuud xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada laba-iyo toban mudane cabdulqaadir maxamuud macallin wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta saddex iyo toban mudane cabdulaahi cabdi siyaad wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha afar iyo toban mudane maxamed xasan cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka shan iyo toban mudane marwo marwo hani xasan maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqu aadanaha lix iyo toban mudane daahir faarax fiidow wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha toddobi iyo toban mudane abshir cabdi shiikhow wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga siddeed iyo toban mudane maxamed nuur diini wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha iyo korontada sagaal iyo toban mudane cabdulaahi cilmi cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka iyo dib heshiisiinta labaatan mudane cabdiraxmaan cabdiraxmaan axmed cilmi wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda koob iyo labaatan mudane nuur maxamuud maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda qurba joogta iyo dhiirigelinta maalgashiga laba-iyo labaatan mudane mahad maxamuud cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo bini'aadamnimada wasaaradda gargaarka bini'aadamnimada iyo daryeelka naafada qodobka labaad xeerkan wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waana saxiixay waa mahadsantihiin